iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee falimaha rasuullada yooxanaa baabtiisaha xertiisii oo efesos joogta haddaba waxaa dhacay markii abbollos korintos joogay in bawlos oo soo dhex maray waddanka sare yimid efesos oo halkaas wuxuu kula kulmay kuwo xer ah markaasuu ku yidhi iyagii ruuxa quduuska ah ma hesheen markaad rumaysateen kolkaasay ku yidhaahdeen maya maba aannu maqlin in ruuxa quduuska ahi jiro iyo in kale markaasuu ku yidhi haddaba maxaa laydinku baabtiisay oo waxay ku yidhaahdeen baabtiiskii yooxanaa bawlosna wuxuu ku yidhi yooxanaa wuxuu dadka ku baabtiisay baabtiiska towbadda isagoo dadkii ku leh waa inaad rumaysataan kan iga daba iman doona isagoo ula jeeda ciise oo markay waxaas maqleen waxaa iyagii lagu baabtiisay rabbi ciise magiciisa markii bawlos gacmaha dul saarayna ayaa ruuxa quduuska ahuu ku soo degay iyagii markaasay afaf kale ku hadleen oo ay wax sii sheegeen nimankii oo dhanna waxay ahaayeen abbaaraha laba-iyo toban bawlos oo efesos jooga haddaba sinagoga ayuu galay oo meeshaas ayuu saddex bilood geesinimo kaga dhex hadlay isagoo dadka la doodaya oo u soo jiidanaya waxyaalo ku saabsan boqortooyada ilaah laakiin qaarkood markay madax adkaadeen oo caasiyoobeen iyagoo xumaan kaga hadlaya jidka dadkii badnaa hortooda ayuu iyagii ka tegey oo xertii ka soo soocay oo maalin walba ayuu dadka kula doodi jiray iskoolka turanos taasuna laba sannadood ayay socotay si dadkii aasiya degganaa oo yuhuud iyo giriigba lahaa ay u wada maqleen hadalka rabbiga ilaahna wuxuu gacmaha bawlos ku sameeyey cajaa'ibyo qaas ah sidaa aawadeedna waxaa jidhkiisa kuwii bukay looga keenay marooyin yar yar ama macaawiso markaasaa cudurradii iyagii daayeen jinniyadiina waa ka baxeen laakiin kuwo yuhuudda wareegi jirtay ka mid ah oo jinniyasaarayaal ah baa waxay ku tala jireen inay kuwii jinniyada qabay ka dul yidhaahdaan magaca rabbi ciise iyagoo leh waxaan idinku dhaarinayaa ciisaha bawlos dadka ku wacdiyo waxaa jiray oo sidaas sameeyey toddoba wiil oo iskeeba dhalay kaasoo ahaa wadaad sare oo yuhuudi ah markaasaa jinnigii u jawaabay oo ku yidhi iyagii ciise ayaan garanayaa bawlosna waan aqaan idinkuse yaa tihiin haddaba ninkii jinniga qabay baa ku booday iyagii wuuna ka xoog badiyey kulligood oo ka adkaaday sidaas darteed ayay gurigaas ka carareen iyagoo qaawan oo dhaawacan markaasaa waxaa taas wada ogaaday yuhuuddii iyo gariigtii oo dhan oo efesos joogtay bakdinna waa wada gashay dhammaantood magaca rabbi ciisena waa la weyneeyey markaasaa qaar badan oo rumaystay yimaadeen iyagoo qiranaya oo caddaysanaya falimahooda kuwii sixir fali jirayna qaarkood intay kitaabadoodii ururiyeen ayay dadka hortooda ku wada gubeen wayna tiriyeen qiimahooda oo waxay arkeen inay ahayd konton kun oo gogo oo lacag ah sidaasaa hadalkii rabbigu xoog ugu batay oo u adkaaday wixii bawlos ku talo jiray haddaba markii waxyaalahaasu dhammaadeen ayaa bawlos ruuxiisa kula tala jiray inuu yeruusaalem tago markuu makedoniya iyo akhaaya sii dhex maray dabadeed isagoo leh markaan meeshaas tago dabadeed waa inaan roomana arko markaasuu wuxuu makedoniya u diray laba ka mid ah kuwii isaga u adeegi jiray oo ahaa timoteyos iyo erastos isaga qudhiisuse wuxuu ku haray aasiya intii muddo ah rabshad baa efesos ka dhacday haddaba waxaa wakhtigaas kacday rabshad aan yarayn oo ku saabsan jidka maxaa yeelay ninkoo dimitariyos la odhan jiray oo lacagtumo ahaa oo macbudyo yar yar oo diyaana lacag ka samayn jiray wuxuusan cawiyaddii u keeni jiray faa'iido aan yarayn kuwaasoo uu isla soo ururiyey raggii la shuqul ahaa isagoo ku leh niman yahow waad og tihiin inaynu shuqulkan ka helno hodantinimadeenna waxaad arkaysaan oo aad maqlaysaan in bawloskanu sababay oo jeediyey dad badan oo aan kuwii efesos oo keliya ahayn laakiin kuwii joogay aasiya badideed isagoo leh ilaahyo gacmo lagu sameeyey ilaahyo ma aha khatar uma aha shuqulkeenna oo keliya in la quursado laakiin waxay khatar u tahay oo kale in macbudka ilaahadda weyn oo diyaana la fududaysto weynaanteedana laga baabbi'iyo taasoo aasiya oo dhan iyo duniduba ay wada caabudaan oo markay taas maqleen aad bay u cadhoodeen wayna dhawaaqeen iyagoo leh waxaa weyn diyaanada reer efesos magaaladii oo dhammuna waa wada qasnayd waxayna qabsadeen gayos iyo aristarkos oo ahaa niman reer makedoniya oo la socdaali jiray bawlos markaasay iyagoo isku wada qalbi ah teedradii ku yaaceen kolkii bawlos damcay inuu dadkii dhex galo xertii uma ay oggolaan isagii haddaba qaar ka mid ah madaxda aasiya oo saaxiibo u ahaa isagii ayaa u soo cid diray oo waxay ka baryeen inuusan isku biimayn ti'atradii haddaba qaar wax bay ku qayliyeen qaar kalena wax kalay ku qayliyeen maxaa yeelay ururkii waa qasnaa badidooduna ma ay garanayn waxay isugu yimaadeen markaasaa laiskandaros ka soo saareen dadkii badnaa isagoo ay yuhuuddii hore u soo tuurayaan markaasaa alaskandaros gacan taagay oo wuxuu damci lahaa inuu af isku daafaco dadka hortiisa laakiin kolkay garteen inuu yuhuudi yahay ayay dhammaan intii laba saacadood ah isku cod ku qayliyeen iyagoo leh waxaa weyn diyaanada reer efesos markuu karraanigii magaaladu aamusiiyey dadkii badnaa ayuu ku yidhi nimankiinnan reer efesosow ninkee baan aqoon in magaalada efesos ay tahay tan ilaalisa macbudka diyaanada weyn iyo sanamkii yubiter ka soo dhacay waxyaalahaasu waa wax aan la dafiri karin sidaas daraaddeed waxaa idinku waajib ah inaad xasiloonaataan oo aydnaan samayn wax qamaam ah waayo waxaad halkan keenteen nimankan iyagoo aan ahayn kuwa macbudyo dhaca ama kuwa caaya ilaahyadeenna sidaas daraaddeed haddii dimitariyos iyo kuwa la shuqul ah ay nin wax ku haystaan maxkamaduhu waa furan yihiin xaakinnona waa jiraan haddaba ha isdacweeyaan laakiin haddii aad doonaysaan wax ku saabsan axwaal kale waxaa lagu gargoyn doonaa ururkii sharciga haddaba waxaa khatar inoo ah in laynagu ashtakeeyo rabshadii maanta aawadeed iyadoo aan sabab u jirin taasoo aynan kari doonin inaynu wax ka sheegno buuqan oo goortuu waxyaalahaas ku hadlay dabadeed ayuu ururkii kala diray